wasaaradda kalluumeysiga xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ku wareejisay dowlad goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka banaadir gawaari iyo mootooyin casri ah oo loogu talagalay in lagu keediyo kalluunka gaadiidkan oo gaaraya afartan gaadiid ayaa dhowaan qorshuhu yahay in la gaarsiiyo maamul goboleedyada dalka wasiirka wasaaradda kalluumeysiga xukuumadda federaalk soomaaliya axmed xasan aadan ayaa ka waramaya ahmiyadda gaadiidkan uleeyahay qullumaysatada soomaaliyeed hadda projectigan dhammaaday oo s c r b halkan ka muuqdo runtii markaynu imaanayna gabagaba u ahaa waxaa weeye waxa aan ka hirgelinay gobollada inta badan warshadihii biyaha macaanaynayey kuwii barafka iyo qaboojiyaal oo la og yahay maanta inay shaqaynayaan meelaha laga fuliyey sidoo kale waxaa inooga mid ahayd meesha inaan helno agabka kaydiya kalluunka qabowgiisa haddii ahaan lahaayeen sa arkaysaan mootooyinka loogu tagalay sabalaayga gudaha in lagu sameeyo iyo baabuur yaryar oo ayaga laftigooda kalluunka in lagu qaado loogu talagalay saa ogsoon tihiin kalluunku waxyaabaha fudud oo wuxuu ku jiraa si dhaqsaa u xumaado haddii aan kayd loo helin waxaan ku dadaalnay inay qalabkan noqdaan qalab solar ah oo aan qaadanin muxuu ahaa aan u baahanayn wax kale oo ku shaqayn doono sida gaariga uu shaqeeya ama uu mootada u shaqeysa wax u qaboojin doonaa tiradooda waxaan filaynaa ilaa afartan xabo oo mootooyinka ah iyo toban gaari inay yihiin sida aan riboorka ku hayn haddana ujeedaan meeshan waxaa lagu beesgareeyey in lagu qaybiyo sida dowlad goboleedyada dalka ay u samaysan yihiin iyo iskaashtooyinka intaba insha allah hawshaasi waxaanu gudageli doonaa maanta wixii ka dambeeyo oo aanu samayn doonaa inaan meelihii loogu talagalay ku salino haddii ilaah yidhaaho waxaan rabnaa inaanu sheegno dan qaran waxa ay ka shaqaysaa maalin walba waxay tahay in ay horu mariso sektarada waa bilow kan aan hadda dul joogno wuxuuna noqon doonaa mashruuc isdabajoog ah oo aan kaga taxadarna hadda kadib in laga baxo kalluun si qaawan loo kaxeeyo lagu wada mootooyin aanan qabow lahayn qaar ka mid ah iskaashatooyinka soomaaliyeed ayaa soo dhoweeyey marka waxaan leenahay aaday u mahadsan tahay wasaaradda kalluumaysiga wada shaqaynta ay adduunka la leedahay inay ku horumarisna ay ku dadaalayso waddanka soomaaliya haddii aan hooshaas aan la gelin amba aan la qabanin horumar ma imaanayo marka wasiir axmed xasan iyo wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda oo annaga aan ku daawanna haddii aanna iskaashtooyinka oo la-aantoodana aan shaqayn karin waxaan leenahay wasiirka ugu hambalyaynaynaa qalabkaas hadda soo gaaray oo loo wada dulaar alle kan maamul goboleedyada waxuuna aad ugu fiican yahay dadka kalluumaysiga ka shaqeeya kalluunka mootooyinka lagu qaadaayo kalluumada qoraxda la marsiinayo kalluumada gobollada dhadhow loo qaadayo sida afgooya balcad baabuurtan aaday u gaarsiin karaa iyo mootooyinkan marka waxaan leenahay xoolo wax loo baahnaay oo wasaaradda ay ka soo shaqayso waaye waxaana rabnaa mar walba in macnaa sida ay wax noo soo gaaraan in naloo soo gaarsiiyo laakiin maanta munaasabadan waxa noogu faa'iidada badan waxaa ka mid a malaya haddaan keenno wax aan ku kaydinno saacado xataa heli ma jirin waxaa naga hor muuqda sida mootooyin meeshii la rabo oo adeegyada dadka meel allaale meeshii la rabo magaalada muqdisho ama nawaaxiga nawaaxigeeda lagu gaarsiin karo oo qaboojiyaala malaygii oo bad qabo oo aan wax isbedela ku dhicin lagu gaarsiin karo waa naga hor muuqdaan waa lolinku wareejiyey maamul goboleedyada federaalka dowladda federaalka ah oo dhan ayaa loo qaybay haa waa naga hor muuqdaan waxaa naga hor muuqda baabuur tallaagado tan badan kaydi kara qaadi karo welibaa gaadiid kale aqoonaan u lehe baabuurtu waa waa waa laba fariisyaalo waxay aadi karaan xeebaha sidii xaradheere hobyo cigo ceeldheer muxuu ah cadale warshiiq ceelmacaan yacni maaha baabuur oo bacaadka ka celi karo meel kasta way gaari karaan wasaaradda kalluumaysiga xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa wada qorshe xoogan oo lagu taageerayo kalluumaysatada soomaaliyeed si loola soo baxo kheyraadka dalka gaar ahaan kuwa ku jira badda